bismillahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeeni raadiyaha dalsan qodobadana caawa idiinhena waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo si adag kaga hadlay dagaalka ka dhanaa dagaalamayaasha shabaaba somalilan uu iska fogaysay dilka abwaan jaamac kadiye oo maanta lagu aasay magaalada laascaanooda dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo saartay amar ku socoto ardayda sanadka dhammaysatay dugsiyada sare iyo jaamacadaha dalka loo haysto konteenaro lagu soo raray agab ciidan oo maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada weliba shirka la tashiga dowladda dhexe iyo weliba xubnaha dowladaha ka ah waa iyo weliba dowladaha xubnaha ka ah ee hindisharciyaedka ilaalinta maaraynta deegaanka oo maanta lagu soo gabagabeeye muqdisho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa waa khamiis jimca ayaa soo gelisa taariikhdana waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha sideedaad agoosto laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warkayaga habeen kuwooda ugu waaweyn markana kusoo dhowaada warkii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta guddoomiyey kulankii golaha wasiirada soomaaliya iyadoo inta badan looga hadlay dagaalka dowladda federaalk ee soomaaliya ay kula jirto dagaalamayaasha shabaab ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kulankii golaha wasiirada maanta ka jeediyey khudbad ayaa waxa uu kaga hadlay inta ugu badan khudbadiisa uu diiradda ku saaray dagaalka u dhexeeyay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dagaalamayaasha shabaab ciidamada dowladda qeybahooda kala duwan ayuu ku bogaadiyey kaalinta ku aadan dagaalka iyo weliba howlgallada kala duwan oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya kaasi oo uu sheegay in dalka lagaga saarayo dagaalamayaasha shabaab meelaha ay ka joogaan siduu hadalka u dhigay ra-isul wasaaraha soomaaliya waxa uu bogaadiyey tallaabada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo xarun kaga dhigtay magaalada dhuusamareeb si buu yidhi loo ciribtiro waxa uu ku yeeray khawaariijta waa kan ra-iisul wasaare xamse barre oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan rabaa inaan waxyar ka idhaahdo dagaalkaas xaqa ayaan kula jirno khawaarijta waxaana ku bilaabayaa inaan bogaadiyo tallaabada geesinimada leh hogaaminta leh ee uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya hogaamiyaha dhabta ahi waa midka u sahamiyo dadkiisa u soo arka rug iyo baro ku habboon inay degaan kadibna si xirfadaysan oo xikmadaysan ugu hogaamiya si ay ugu gaaraan iyagoo nabada waana midda ay muuqato inuu madaxweynuhu maanta ku dhaqaaqay waa oday runtii soomaaliyeed oo aan soomaaliya ka lahayn wax dan ah oo aan ka ahayn inuu arko dalkiisa oo xor ka ah shan bilyan oo dayn ah oo in fara badan oo ka mid ihi ay dayntaas lacagtaas ay tahay ribo korsaar ah oo dalkan iyo jiilashiisa dambeba culays ku ah inuu arko dadkiisa oo ka xoroobay xor ka ah gumaysiga khawaarijtu ay ku hayaan muddada dheer inuu arko dadkiisa oo xor ka ah qabyaaladda dullaysatay isla markaana u jihaystay dhinaca midnimada iyo israaca iyo walaaltinimada inuu arko dalkiisa oo yeeshay dastuur daa'ima oo degan iyo deganaansho siyaasadeed iyo inuu arko dalkiisa oo hormaray dhaqaale ahaan iyo bulsho ahaan intaba iyo ugu dambaysta inuu arko dadkiisa iyo dalkiisa oo sharaf ku dhex leh caalamka waxaa sidoo kale bogaadinayaa ciidamada amniga ee geesiyaasha ah ee meel walba oo dalkeenna ka mida maanta ka wada jihaadka ka dhanka ah khawaarijtaas waxay samaynayaan taariikh cusub oo qalin dahaba lagu qorayo waxayna mar labaad dib u xoreynayaan soomaaliya oo ay gumaysi ku hayaan khawaarij aan waxba reebaynin oo aan caqiidada dalka dalkani uu leeyahay dadkani ay leeyihiin iyo dalkay leeyihiin iyo karaamada ay leeyihiinba baabi'iyey waxaa kaloo aan bogaadinayaa aada iyo aada u bogaadinayaa gabdhaha soomaaliyeed ee gobolka banaadir gaar ahaan oo runtii wasiir khadiijana ay ugu horeyso ay horkacayso kuwa gobolka banaadir oo si xaqir la-aana ugu howlan taakulaynta ciidamada geesiyaasha ee amniga gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa oo ayaguna si weyn ula shaqaynaya way ku mahadsan yihiin taakulayn ay u dirayaan ciidamada ku sugan furimaha ayay wadaan oo ay aada ugu howlan yihiin aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan faro dhammaan hay-adaha dowladda
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayuu ahaa geesta kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino waxaa maanta maxkamadda ciidamada qalabka sidee lasoo taagay rag loo haysto inay agab ciidan fududeeyeen inay u kasoo doogo garoonka diyaaradaha aadancadde nidhaada dekada muqdisho iyo garoonka diyaaradaha aadancadde warbixinta warkan waxaa eegaya waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir soo baxda alaabta deked bakhaarka markaan ka diray kadib dalabkii labaad kenyaati waa kay kii hormahino lambarkii hoos liigu soo dira ahaa soomaaliga ahaa wuxuu igu dhani alaab kalean dalbaday ee ilyas adreska ii soo dir waa maamulaha samadoon general training company ilyaas cali maxamuud oo ka mid ah rag ku eedeysan kunteenaro lagu soo raray agab ciidan oo lagu qabtay dekedda muqdisho way soo baxda alaabta deked bakhaarka markaan ka diray kadib dalabkii labaad kenyaati waa kay kii hormahino lambarkii hoos liigu soo dira ahaa soomaaliga ahaa wuxuu igu dhani alaab kalean dalbaday ee ilyas adreska ii soo dir alaabti kale alaabtii aan u diray adreska mar labaad u diray soomaaligi soomaaligi mar labaad alaabtii uu dalbaday wuxuu ku soo diray stoorka kusoo diro jina waa la soo dilif garay waa alaabta nuucaana normal waa la fiirin jiray normal waa la fiiriyaa normal waa la fiiriyaa marka wax la yaqaano waxaa jiro shirkado badan hadda halkan fadhiyaanu jiro oo alaabtooda waxay yihiin la yaqaano riglan usoo dhiibtaan qalab dhismo wadaa automatic qalabkiisa dhismiisa lagu soo qaadaa adoon fiirin badanaa haddaa kartoonka jexda markuu xamar yimaado waxaa lagu leeyahay alaabteeda waa soo jijibisaa saaciyadoo laga ordaayo alaabtooda xataa kutaarik waxaa loogu ilaaliyaa in la daadiyo oo lagu celiya xataa waxaa waaye dhibee nooga aan kala kulnaa eedeysanayaasha kale ah yunis xasan maxamed yaasiin aweys ibraahim cabdinuur xasan xuseen iyo maxamed shucayb cali ayaa ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida baarayaasha kiiskan axmed iimaan iyo axmed cabdullah ayaa maxkamadda ka codsaday in eedeysanayaasha la mariyo ciqaabta ay mudan yihiin
balse hal maroo dalbay waxaanu sheekaa dhan waxay dhex mareen carab iyo ninkan cali holool lagu sheegayo kenyaatiga meesha ma ku jiraba kan soomaaliga waa wax ingilish ku hadlaya kan soomaaliga waay
waa run caasiyaal degedda ma galaan laakiin bakaaraab kulanka ahaa in lagu qaado oo laga raro meesha laga qaado sababtoo ah meesha koowaad waa alaabtii oo idilaa la wada qaadaa bakaara marka la geeyo kadib aa la rabay distribuutyarada ama dadka iska leh sidaas in loogu dhiibo loo qaado saddexda eedeysano ee baawureyda ah maxkamadda horteeda ay ka qirteen in nin shabaab ka tirsan oo ah isla ninka dalabka ilyaas u dalbaday alaabta in uu la soo xiriiray kuna amray inuu alaab uga soo qaadaan suuqa bakaaraha suuqa bakaaraha ninkii geen lahaa waxaa waaye eedeysanaha labaad oo ah yonis saamballaha hadda keennay in yar oo maxkamadda aan hor keennay laakiin intaani in ka badan waxay yaallaan dekadda
waryahayaga cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayuu ahaa aada ayuu mahadsan yahay geesta kaleetana maamulka somalilan ayaa iska fogeeyey dilka abwaan jaamac kadiyey kaasi oo maanta lagu aasay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay dhacdadii magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool iyo weliba ee ciidamada somalilan lagu eedeeyey ee lagu dilay gelinkii dambe ee shalay duqeyn ka dhacday magaalada laascaanood abwaan jaamac kadiye ayaa madaxweynaha somalilan arrinkaasi uu iska fogeeyey gelida abwaankan ayuu madaxweynaha somalilan marka hore ka tacseediyey waxaana uu sheegay in dadka reer somalilan ay tahay ama guud ahaan dadka reer soomaaliyeedba inay abwaanka u duciyaan geesta kale wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa iyaduna qoraal ay soo saartay waxaa isaga fogeysay warkii la xiriira inay iyadu ku lug laheyd dhacdadii uu ku geeriyooday allah u naxariistee abwaan jaamac kadiye oo ka mid ahaa goolaha abwaaniinta soomaaliyeed sidoo kaletana ee sugaanada soomaaliyeed kuwooda loogu garan og yahay ka mid ahaa wasaaradda gaashaandhigga somalilan waxay ku eedeysay inay ka dambeeyeen dilkaas sida ay u dhigtay war kasoo baxay ee kooxay ugu yeertay inay yihiin argagixiso puntland iyo ciidamo huwan ah ay ku sheegtay kuwaasi oo magaalada laascaanood ku sugan waxay ee, warka somalilan kasoo baxa lagu sheegay in la doonayo in lagu suurad xumeeyo ama sawir qaldan caalamka looga gudbiyo xaaladda ka taagan magaalada laascaanood hase yeeshee abwaanka ayaa la wariyey inuu ku geeriyooday ee, magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee, kadib madaafiic la sheegay ciidamada militariga somalilan inay ku garaaceen magaalada xarunta u ah gobolka sool geesta kaleetana shirka la tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ee hindisharciyeedka ilaalinta iyo maareynta deegaanka ee aqalka sare ayaa maanta lasoo gabagabiyay cabdisalaam juulo shaakir ayaa dhammaystiray
ka ilaalinta iyo maareynta deegaanka oo ka qabsoomay xarunta aqalka sare ayaa maanta lasoo gebagabeeyey waxaana shirkan ka qayb galay guddoonka kheyraadka aqalka sare wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada dalka iyo agaasimayaal ka kala socday dowlad goboleedyada gobolka banaadir sharciyaqaano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada shirkan maalintii labaad ayaa waxaa diiradda lagu saarayey hindi sharciyeedka ilaalinta iyo maareynta deegaanka iyo aragtida dadweynaha waxaana laga hadlay muhiimadda uu shirkan u leeyahay bulshada hindi sharciyeedka ilaalinta iyo maareynta deegaanka gudoomiyaha guddiga kheyraadka aqalka sare senator seynab ismaaciil maxamed ayaa ugu horreyn bashaacisay in marka laga reebo dhibaatooyinka al-shabaab bulshada ku hayso ay sidoo kale bulshada dhibaatooyin kala duwan kala kulmaan dhanka iyo deegaanka aqalka sare wuxuu matalaa dowlad goboleedyada sida ku xusan qodobka toddobaatan iyo koowaad qodobka lixdan iyo kow ee dastuurka kumeel gaarka ah laguna fuliyo tilmaamaha xeeroosaadka aqalka sare wuxuu go-aansaday guddigu inuu la talin waafica la yeesho cid kasta oo xeerkan uu khuseeyo lana sameeyo wadatashiyo ballaaran sidaa daraaddeed waa arrimaha guddigu ugu yeeray dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka guddiyadoodii khayraadka wasiiradoodii deegaanka iyo gobolka banaadir oo xogayihii iyo khabiirkii deegaanka iyo iyo la taliyo sharciba ay kasoo qayb galeen sharcigan ilaalinta deegaanka waa sharci runtii ugu fadhiya bulshada soomaaliyeed muhiimad gaar ah sharcigan wuxuu golaha wasiirada soo wuxuu ka soo gudbay golaha wasiirada wuxuu soo maray baarlamaanka golaha shacabka annaga guddi ahaan wuxuuna soo gaaray labiyo tobankii bisha toddobaad ee haddeer ilaa intaana guddigu wuxuu ka qabtay shaqooyin
mas-uuliyiintii ka qayb gashay shirkan oo ay ka mid ahaayeen xogayaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle cabdiwaaxid maxamed xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka galmudug cabdiraxiin axmed cigaal xogayaha guud ee gobolkan banaadir faysal caraale iyo mas-uuliyiin kale ayaa goobta ka sheegay in shirkan uu yahay shir muhiim u ah bulshada waxayna kaga mahadnaqeen golaha aqalka sare la tashiyada kala duwan ay la sameeyeen
muhiimadda uu leeyahay sharcigaas qof walba waa garanayaa iyo dhibaatada maanta deegaankeenna iyo isbeddelka cimilada ay nagu hayso annaga ka maamul ahaan waxaan si buuxda gacan u siinaynaa sharcigaasi in la meel mariyo waxaan si buuxda gacan u siinaynaa sharcigaasi in la dabaqo waxaanu si buuxda gacan u siinaynaa sharcigaasi dalka guud ahaan gaar ahaan maamulka galmudug inuu ka shaqeeyo haddii ilaah yidhaahdo
waxaan si guud iyo si gaaraba u mahad celinaynaa aqalka sare doorka uu ka ciyaaray ee ah isaguda uu matalay dalka inuu la tashi kala sameeyey wufuudi kala duwaneed ee isagada ka yimid si gaara waxaan ugu mahad celinaynaa guddiga kheyraadka aqalka sare oo runtii fursad weyn loo siiyey haddaan nahay dowladda hirshabeelle annaga oo maaragtay qeybka ah wufuudda halkan lagu casuumay runtii saad ogtihiin shalay doodii meeshan ka dhacday contributionka ugu fiican waxaa ka geystay gobolka banaadir maantana waxaan jecelnahay markaan dhageysano bulshada rayidka oo naftirkooda aana laga keenin meel kale ee muqdisho ka yimid oo bayskooda muqdisho yah ayagana inaan aragtiyadooda dhageysano
annagana aan wixii kaloo aan ku- oon- oon dareen oo- oo aragtiyaan aan ku kordhino Eh, sharaf iyo karaamaan u haynaa mar kale eh, guddoonka aqalka sare gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdilaahi ayaa ugu dambeyn ka hadlay madasha shirka isagoona sheegay in dhibaatooyinka ka dhaca deegaanka ay dhibaatooyin kala duwan oo aada u baaxad weyn u geysan karaan bulshada laba cadow oo maanta dalkeenna farag kulul ku haya ayuu mid u joogaa xalkiisa iyo ka hortaggiisa kaasi waxa weeye waa nabaad guurka ku dhacaya dalkeenna ee baabi'inaya bad iyo berriba waa maxay kolka cadowgaasi waxaa weeye sharcigani waa kii aynu kaga hortegi lahayn oo aan maanta ku faraxsanahay yacni boqolkiiba sagaashan iyo sagaal inaynu halka goobjoognahay oo aan ku talagelayno in si wada jir ah cadowga noocaas si wada jira ayuun baan kaga badbaadi karnaa
cabdisalaan juulo shaakir warbaahinta darsan muqdisho
guud ahaan dhegeystayaal warkii habeen aad caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waa nageynta warkankiisa xig nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiimo u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel